بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله فصل والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرطان أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة wuxuu yidhi faslun walmusaaqaatu musaaqaadku jaa-izatun waa mid bannaan cala annakli waalkarmi waxay ku bannaan tahay cala annakli waalkarmi geed timireedka iyo cinabka labadaasay ku bannaan tahay walaha shardaani musaaqaadkuna laba shardi bay leedahay axaduhumaa labada shardi midkood waxa waye an yuqadirahaa inuu ku qadaro bimuddatin macluuma muddo la yaqaano wathaani midda labaadna waxa waye an yucaamila an yucayina lilcaamili caamilka ka shaqaynaya inuu u cayimo juz-an macluuman juz iyo qeyb la yaqaan oo min athamara midhaha ka soo go-aya ka mid a baabkan sheika raxmatullaahi calayh ama fasligan wuxuu uga hadlayaa wax la yidhaahdo almusaaqa almusaaqa macnaheedu waxa waaye in qofka iska leh geetimireedka ama cinabka iska leh inuu geetimireedka iyo cinabka bixiyo ou qof u dhiibo ou yidhaahdo ka shaqeey asaa iskale beerta timirta ka baxaysa iyo cinabka ku yaalla laakiin qofuu u dhiibayaa wuxuu leeyahay ka shaqeyn wax mucayan ah oo uu leeyahana waa u xadidayaa oo uu kula heshiinayaa sheika raxmat ullahi calayh wuxuu ku gaar yeelay cala annakli waalkarmi annakli oo ah geed timireedka ama geedaha timirta waalkarmi iyo cinabka geedaha cinabka labadaasay ku bannaan tahay wey waxaa laga fahmayaa hadalkiisa in labadaas waxaan ahayn ay almusaaqa aysan ku bannaanayn waana madhabu shaaficiya oo waxay leeyihiin qofka waxaa keliya bannaan in lagula heshiiyo geetimireedyada iyo cinabka beerta ay ka baxayaan inuu ka shaqeeyo waxa ka soo baxayana wax laga siiyo o lagula heshiiyo amaa waxyaabaha kalee la beerto waxay yidhaahdeen waxaa ku bannaan in dhulka uu kireeyo qofka dhulka iska leh ee laga kiraysto ha looga kiraysto lacag ama ha looga kiraysto raashin ama ha looga kiraysto dhar laakiin waxay yidhahdeen wax ka soo baxaya laguma kirayn karo wixii ka soo hara geetimireed iyo cinad wax ka soo baxay laguma kirayn karo kiradu dhowr nooc bay u dhici kartaa ninkan dhulka iska leh inuu dhulkiisa kireeyo ou lacag qaato ou qof ka kireeyo qofkaas uu ka kireeyana ou dhulka asiga beerto markaasi way bannaan tahay shaaficiyada agtooda ama cinab ha beero ama raashin kale ha beerto taasi war ma lahan ayaga agtooda haddii dahab iyo fida macnaha lacag haddii la bixinayo waxaa kaloo bannaan bay leeyihiin in lagu kireeyo raashin bimacnaa int inuu yidhaahdo intaasoo looroo raashina isii dhulkaana adiga beero waa kiro waayo laakiin biacaam uu ku kireeyo ama dhar uu kula heshiinaya wuxuu leeyay intaasoo dhara isii dhulkana waa yani iga ki yani waa beeran kartaa beero taasi way bannaan tahay cinab iyo timir iyo kayrkoodaba cinda shaaficiya way ku bannaan tahay laakiin midda keliya diidan yihiin waxaa waaye in dhulkan ninka iska lahaa uu ku yidhaahdo dhulkan beero adiga beer ka shaqeey wixii soo baxa ayaa wax ku leedahay nusaad ku leedahay ama ulusaad ku leedahay ama rubucaad ku leedahay waxaa la yidhahdaa taasi kiraa'u اlardi bibacdi maa yakhruju minhu dhulka in la kireeyo oo lagu kireeyo bibacdi maa yakhruju minhu wax ka soo baxaya waxa ka soo baxaya wax ka mid a in dhulka lagu kireeyo middaasi waxay leeyihiin shaaficiyadu lama ogola ilaa fi اnnakli wاlkarmi midaasay ku qaydayaan fi النqli والkarmi in dhulka lagu kireeyo waxa ka soo baxaya wax ka mid a laba keliyaa la ogol yahay timirta iyo cinabka wixii timir iyo cinab ka soo hara waxay yidhahdeen maya lama ogola waa madhab shaaficiya lidalika sheikh hadda halkan muxuu noogu qayday wاlmusaaqaatu jaa'izaة calى النqli والkarmi markuu ku yidhi calى النqli والkarmi muxuu ku saarayaa waxyaabaha kaloo la beerto ku saaraya lama ogoluu leeyahay waxyaabaha kaloo la beerto in lagu kireeyo waxa ka soo baxaya wax ka mid a axaadiida ku soo aroortay fi اlmusaaqaa wاlmusaaraca way iskhilaafsan yihiin fi ظaahir axaadiis qaar waxaa ku soo aroortay nahyi oo nebigu reebaya salى اllahu alيه wasalam axaadiidta qaar kaloo ka midana waxaa ku soo aroortay jawaasiya bannaanaansho inay bannaan tahay taasaana waxay keentay ikhtilaafka culimmada ay masaladan isku khilaafayaan midaasaa sabab u ah laakiin qowlkan shaaficiyadu ay qabaan oo ah dhulka in lagu kireeyo waxaa ka soo baxaya wax ka mida inaysan bannaanayn ilaa fi اnaqli wاlkarmi qowl sawaaba ma aha qowlka marjuux waayo sida saxiixana waa inay bannaan tahay wax walboo la beerto inay ku bannaan tahay in lagu kireeyo bibacdi maa yakhruju minhu ama cinab ha noqdo ama timir ha ahaado ama raashin kale ha noqdo waa lagu kireyn karaa waxaana lagu jamciyey axaadiida fi nahyi ku soo aroortay iyo axaadiida fi ljawaas ku soo aroortay waxaa nebigu diiday sala allahu calayh wasalam waa nooc musaaracada ka mid ah oo ay ku jirto qarar nooc musaaracada ka mid a oo qarar uu ku jiro ayuu nebigu diiday sala allahu calay wasalam musaaracada laba siba waa loo samayn karaa markii lagu kireynayo bibacdi maa yakhruju minha waxa dhulka ka soo baxaya ee qofkan la siinaayo qofkan caamilka ee shaqaynaya waxa ka soo baxaya ee la siinayo inay mucayan yihiin oo ay xadidan yihiin waa lagu kireeyaa inay mucayan yihiin maxaa laga wadaa masalan waxaa leedaha dhulkan beer ka shaqay midhaha ka soo baxa saddex meelood laba meelaa leedaha ama saddex meelood hal meelaa leedaha ama laba meelood meel baa leedaha kala baraad leedaha waa macluum soo maha markaa wixii loo xadiday waa wax la yaqaano macruufa oo qofku uu wax ku qiyaasan karo haddii boqol kiish oo raashina beertaasi ay ka soo go'do kalabar inuu qaatana lagu heshiiyo meequu yeelanayaa caamilkii ka shaqaynaayey konton uu yeelanayaa haddii maalan soddon kiish ka soo baxdo oo ulud lagu heshiiyo meequu yeelanaya ulud inuu qaato tobanuu yeelanaya waa juz macluuma hal loor hadduu ka soo baxo oo ulud lagu heshiiyey loorkaa saddex meel loo qaybinaya qaybuu yeelanaya taasi waa jaa-is wayna bannaan tahay axaadiiduljawaasna waxay ku dhawoobayaan waa noocaas midda macluumka ah la yaqaano heshiis la yaqaano lagu heshiinayo miduu nebigu diiday sal alla ly slam waxaa waaye in la yidhaahdo beertan beer ka shaqeey waxaana leedahay ama aan ku siinayaa wixii ka soo baxa wax ka mid a bacdi ka mid aan ku siina bacdigaasi macadya ma cadda hal kiilo noqon kara haddii inta boqol kiisho raashin aad hesho hal kiilo aad sida sax maahan nin shaqaynayo kusoo tacbay waxay noqon karaan hal kiish calaa kulli wax maxduuda ma aha lama ogolaan waxaa kaloo la mid oon la ogolayn inaad tidhaahdo beertan beer jihada barina anaa iska leh jihada waqooyina adaa iska leh jihada bari markaad tidhaha anaa leh tan waqooyina waxaa iska leh adiga qaarkood waxay samayn jireen jihada webiga xigo waa meesha dabcan la rajaynayo inay miro badan ka yimaadaan oo webiga dhinaciisa xiga ayuu leeyahy anaa iska leh ninkii dhulka iska lahaa wuxuu leeyahy jihadan wixii ka soo baxa anaa leh kan kalena wuxuu leeyahy jihada kale webiga ka fogu leeyahy wixii ka soo baxa adaa iska leh meeshaas qararaa ku jira maxaa yeele waxaa dhici karta hal jihaba raashinku inuu ka soo baxo inta kalena ay raashinkoodu baaba'o meel cidlaa soo dhici maayo caamilkii haddii jihadiisa waxba aysan ka soo bixin waxba iguma lidu leeyaha dhowti waxaa qaadanaya ninkii dhulka iska lahaa saaxibu lardi saaxibul ardiga laftirkiisa waxaa laga yaabaa jihadiisa inaysan wax ka soo bixin oo kii caamilka jihadiisa ay wax ka soo baxaan meeshaas qararaa ku jira marka sharciguna ma ogolo waxa noocaas oo kalea musaaracada uu nebigu diiday sala allahu calayh wasalam waa noocaas amaa in wax macluuma lagu heshiiyo oo aan ahayn wax qarar iyo khiyaana ay ku jiraan oo aan ahayn wax looga baqaayo qofka wixiisa inay ku baaba'aan sida maalan in la yihahdo wixii soo baxa uludaa leedahay uludkaasi ha yaraadaan waxa soo baxaya ama ha badnaadaan qofkaas ulu ou leeyahay in la yidhahdo nusaad leedahay waxa soo baxaya hadday yar yihiin iyo hadday badan yihiinba nusou leeyahay hadday boqol kiish noqdaan konton uu leeyahay haddii hal kiish noqdaanna kiishka kale barkigi uu leeyahay saasaa loogu qaybinaya mar walba wixii soo baxaan nisbada lagu heshiye u ku leeyahay taasi waxaaba yaraatee maxduura kuma jiraan musaaracada marka nebigu diiday sala allahu alay wasalam waa midda karar qararka iyo khiyaanadu ay ku jirto amaa midda waadixa ahe cad taasi way bannaan tahay mana gaarna kuma ahan sida shaaficiyadu ay ku gaar yeeleen alkarmu wanaqli gaar kuma ahan annawowi raximah ullah kitaabkiisa fii sharxi muslim wuxuu sheegay qowlka sawaabka inay tahay khilaafu lmadhab madhabka khilaafkiisaa sawaabo wuxuu yidhi almukhtaar waa jawaasuhu inay bannaan tahay musaaracadu fii gayri اlkarmi wاnnaqli inay ku bannaan tahay ayaa sawaaba walahaa sharطaani ay almusaaqa ama almusaaraca waa isku mid almusaaqa walmusaaraca walahaa waxay leedahay sharطaani laba shardi ayay leedahay axaduhumaa labada shardi midkood an yuqadirahaa waa inuu ku qadaro bimuddatin macluuma muddo la yaqaan waa inuu ku qadaro an yuqadirahaa waa inuu qadaro bimuddatin muddo uu ku qadaro muddadaasoo macluumatin la yaqaan muddada uu qofkan dhulka uga kireeyey waa inay tahay muddo macluumoo la yaqaan oo lagu heshiiyo wathaani shardiga labaadna waxa waaye an yucayina saaxibulardigii ninka dhulka lahaa waa inuu u cayimo lilcaamili kii caamilka ahaa waa inuu u cayimo juz-an qeyb macluuman la yaqaan min ahamarati oo midihii ka mida qayb midhaha ka mid ahoo la yaqaan waa inuu u cayimo ulud rubuc nus waa inuu qayb u cayimo qaybtaasna ay noqoto mid macluuma oo laisla yaqaan uma alcamalu kadib camalka fiiha ay cala almusaaqa walmusaaraca ama fi lmusaaqa walmusaaraca calaa darbayni shaqada laga qabanaayo waa laba nooc camalun camal yacuudu nafcuhu faa'iidadiisu ay u noqonayso ila hamarati midhaha fa huwa cala alcaamili shaqadaasi caamilkaa laga rabaa wa camalun iyo camal yacuudu nafcuhu nafcigiisa u noqonaya ila alardi dhulka fa huwa calaa rabbi lmaal ninka maalka iska lahaa laga rabaa camalka ama shaqada ee musaaracada ama ziraacada laga qabanaayo laba nooc waayo wey shaqo faa'iidadeedu ay u noqonaysa midhaha shaqadaasiyaa laga rabaa caamilkaa laga rabaa hagaajinta maaragtay wixii la beeray in bahallada laga ilaaliyo in xayawaanaadka ama xasharaadka baabi'inaya laga dhowro in si fiican loo waraabiyo waxaas caamilkaa lagu leeyahay ninka shaqaynayaa laga rabaa wixii nafciya ee midhaha u noqonaya oo sababtii midhahaasu ay ku bixi lahaayeen ay ku najixi lahaayeen ku saabsan waa calalcaamili caamilka ka shaqaynaya dushiisaa laga raba yacni asay asaa waaj asay waajib ku tahay inuu ka shaqeeyo shaqadaas camalka labaad waa mid nafcigiisu u noqonaya ilaa ardi dhulka mid nafcigiisu dhulka u noqonaayo sida beerta in derbi loo sameeyo in ceelo laga qodo in maaragta kanaalo loo soo jeexo oo webiga wax looga soo jiido shaqooyinkaasna waa shaqooyin nafciga dhulka u noqonaya yaa laga rabaa taasi inuu qabto wuxuu yidhi calaa rabbi lmaal ninka maalka iska leh shaqadaas waxaa laga rabaa calaa rabbi lmaal la dhihi maayo caamilka derbiga ha ku wareejiyo maaha shaqa shaqo kuma laha caamilku wuxuu shaqo ku leeyahay inuu beertan ka dhex shaqeeyo amaa wixii islaaxinta dhulkan ku saabsan iyo hagaajintiisa waxaa laga rabaa ninkii dhulka iska lahaa inuu shaqadaas u istaago o asiga qarash ku bixiyo faslu wa kullu maa amkana alintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi saxad ijaaratuhu halkan wuxuu ka gelayaa maa yatacallaqu bilijaara ajirka ijaarada ama kirada wixii ku saabsan wuxuu yidhi wa kullu maa amkana wax walbo ay suuragal tahay alintifaacu bihi in lagu intifaaco maca baqaa'i caynihi ayadoo lala qabo cayntiisu inay baaqi tahay saxad ijaaratuhu ijaaradiisu waa ansaxaysaa idaa qudirad manfacatuhu haddii manfacadiisa lagu qadaro buu yidhi biaxadi amrayni laba arrin haddii lagu qadaro oo lagu cayimo bimuddatin muddo haddii lagu qadaro ow camalin ama camal lagu qadaro wuxuu leeyahay wax walba oo ay suuragal tahay in lagu intifaaco ayadoo cayntu ay baaqi noqonayso maca baqaa'i cayni waa laazim waxaan cayntoodu baaqi noqonayn ma la kirayn karaa yaa raashin karsan waa kaa kiraynaa sax miya qofka waa cunaa raashinku cayntiisuna hari mayso waxa baaqiga noqonaayo waxa la kiraynayo waa in wax cayntiisu baaqi noqonaysa ay tahay oo nafcigiisa laga faa'iidaysanayo sida guriga oo kale maalan guri haddii la kireeyo nafcina waa laga helaya waa laga faa'iidaysanaya deegaanka la degaayo cayntiisuna waa baaqi oo waxa iskale ninkii kireeya iskale wax walba marka oo ay suuragal tahay in lagu intifaaco ayadoo lala qaba inay cayntiisu baaqi ay noqonayso saxad ijaaratuhu ijaaradiisu waa ansaxaysa kiradiisu waa ansaxaysa culammada qaar ka mid a waxay u sheegeen ijaarada ama kirada shuruuday u sheegeen shuruudahaas waxaa ka mid ah macrifatu lmanfaca manfacada waa in la yaqaan waxaa ka mid a macrifatu alajri yacni lacagta lagu kiraynaayo ama qiimaha lagu kiraynaayo waa inuu asigana macruuf yah oo la yaqaano shuruudaha waxaa ka mid a alibaaxa inay bannaan taha wax la kiraynaayo wax mash wax bannaan waa inay yihiin shuruudahaasi waxay shuruudo u yihiin ijaarada sixadeeda haddii shuruudahaasi mid ka mida la waayo ijaaradu waa hayru saxiixa kiradaasi ma ansaxayso waa in manfacada la yaqaan manfacada waa in la yaqaan aqoontaasi midna waa curfi midna waa qowli labada waa soo galaya manfacada ka faa'iidaysiga shaygaan la kiraysanayo waa in la yaqaan mid waxaa loo celinaa curfiga haddii curfiga macruuf ay yihiin dadka waxaan loo isticmaalaayo haddi curfigaa markaas looga kaaftoomaya macrifada curfigaa ku filan midna waxaa looga kaaftoomayaa curfi ma ahe waa qowli oo waa la caddaynaya calaa kulli in manfacadii la garto ama qowl ha lagu garto ama curfi ha lagu gartee waa laga maarmaan maalan qofkan guri uu kiraystay hadda curfan guri haddii qofka uu kiraysto waa maxay marka curfiga la fiiriyo so inuu asiga degaaya maaha gurigii markuu kiraystay ayuu dameerow lahaaye wuxuu ka dhigtay xero dameerada lagu xareeyo ka dhigtay guriguu dameero kusoo guray hadhowti markii la war guriga maxaa saan ugu gashay wuxuu leeya aniga waa kaa kiraystay sax miyaa kiradaasi sax maaha maxaa yeelay curfan manfacadu macruuf waayo in la degaa guryaha loo kireeya looma kirey in dameero lagu xaraysto mooro maaha xoolaha lagu xareeyo idan taasi curfigaa ku filan culamada qaar waxay ku tusaaleeyeen qof khaadimahaad kiraysatay midda curfiga khilaafsan waxay ku tusaaleeyeen ninaad kiraysatay inuu kuu khidmeeyoad u kiraysatay ou kuu shaqeeyo shaqaalo waayo ninkaas shaqaalaha ku ah waxaad u dirsato inuu kuu qabto waa curfi sooma maadaama aad u kiraysatay inuu kuu shaqeeyo meelaa u dirsatay wax kaaga doonay xoolow maaragtay kuu waraabiyey aad adiga lahayd alaabaad meele uga dirsatay waxyaabahaasoo dhan wuxuu diidi kara ma aho waa curfi waxa waa wixii loo kiraystay waa laakiin waxay yidhahdeen ayadoo curfigu sidaa yahay haddaad tidhaahdid iqaad aniga dusha isaar maxaa yeele khaadimaataho waa ku soo kiraystay waa inaad warkayga yeesho curfiga ma khilaafsan tahay masoo waafaqsan tahay wax curfiga khilaafsan waay maxaa yeele qofkan khaadimkaa looma kiraystay inuu ku ximbaaro baabuur maaha inuu ku ximbaaro looma kiraysto waxay yidhahdeen marka waa in manfacadu macruuf tahay ima bilcurfi aw bilqowl hadalka in lagu caddeeyo oo marka hore lagu daro heshiiska ama in curfi ahaan ay ku cadda haddii curfiga looga kaaftoomi karo curfigaa ku filan haddii yani shay macruufa ay tahay cinda annaas ma u baahna in qowl la raaciyo calaa kulli xaal waa shardi macrifatu lmanfaca gurigan aan kiraysanaayo maxaan u isticmaalayaa waa inay macruuf tahay see macruufku noqon kartaa curfigay macruuf ku tahay ama heshiiskay ku jirtaa oo qowlkay macruuf ku tahay shardiga labaad qiimaha lagu kiraynaayo waa inuu asagana macruuf yahay haddaad tidhaha gurigan waa iga kireey oo ku yidhaha waa kaa kireeyey aad fura inta qaadata iska degto waxaa laga yaabaa inuu hadhowti ku yidhahdo aniga waxaan kaaga kireeyey laba boqol adigana aad tirahdo may aniga konton aan ku talagelaya meeshaas maxaa ka imaanaya ikhtilaaf iyo isqabsigaa ka imaanaya idan ajri waa inuu macruuf yahay waa in la isla yaqaano waxa lagu kiraynaayo oad ku heshiisaan kirada waxaa la kiraynaayana waa inay xalaal yihiin shardi waa inay xalaal yihiin amaa haddii xaaraam ay tahay ma bannaana xaaraam in la kiraeyo in wax lagu bixiyana ma bannaano asheekh ibnu cuthaymiin raximah ullah wuxuu tusaale ahaan usoo qaaday fii sharxi lmumtic wuxuu yidhi haddii fannaan loo soo kiraystay inuu heeso tiriyo ama heeso uu akhriyo oo wax gargaraaco waxay garaaci jireen wuxuu yidhaahday kiradaasu ma aha mid saxiixa kiro baaila wa lidaalika wuxuu yidhi midkaan kirada bixinaya waxaa lagu waaninayaa oo loogu naseexaynayaa inuu waxba uusan bixin wax ujraa laguma laha maxaa yeele kiraba meesha ma taalla buui wax ujraa ma lahan kii balaayadaa akhrinayana waxba la sii maayo wax lacagoo la siinaayo ma lahan kii wax bixin lahaana waxaa la leeyahay wix aad bixin lahayd keen oo waxaa lagu darayaa fii beyti maali lmuslimiin manaafic caamaha loo isticmaalayo asiga laftirkiisa looga hari maayo buu yidhi lacagtuu qadaray maxaa yeele kan in la yihah waxba ma lihid kanna la yihahdo waxaaga iska hayso wuxuu yidhahdaa sax maaha waa laga qaadayaa midkaan lacagta ugu talagalay inuu ninkaan siiyo waxaana lagu bixinayaa maslaxa caamaa lagu bixinaya kanna waxba la sii maayo kiradaasuna kira jirta ma ah maxaa yeele shay muxaram ah ayuu u kiraystay shardi marka waxaa ah waxa la kala kiraysanaayo inay yihiin wax mubaaxa oo bannaan haddii kale muxaramaada lagu dhacaya wuxuu uhi sheiku raximah اllah wkulu maa amkana اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi saxad ijaaratuhu ijaaradiisu waa ansaxaysaa idaa qudirad manfacatuhu haddii manfacadiisa la qadaro biaxdi amrayni lagu qadaro bimuddatin aw camalin muddo in lagu qadaro ama camal lagu qadaro waxyaabaha la kiraysto laba noocba way leeyihiin inaa waxaad kiraysanaysahay ay tahay manfaco shay aad ku intifaacaysid ama inay yihiin waxaad qofkaa u kiraysanaysa camal iyo shaqo labada way noqdaan labadaba marka waxaa laga maarmaana wax walba oo la kiraysanaayo kiradiisu waa ansaxaysaa haddii manfacadiisa lagu qadaro laba arrin mid ka mid a haddii muddo lagu qadaro ama camal lagu qadaro muxuu ka wadaa haddii muddo lagu qadaro muddada waa macruuf maanta ii shaqay ilaa berri intaas qaado afar iyo labaatan saac intaasaan ku siinaya waa mudda inaad camal u jarto oo aad tidhahdo masalan gurigan ii wada dhis intaasna waan ku siinaya taasna maxaa lagu qadaray camalaa lagu qadaray wakti maaha guriga dhismihiisu maalin uu qaadan karaa laba u qaadan karaa saddex uu qaadan karaa laakiin marka waxaa lagu qadara waa camal ee muddo laguma qadarin marka waxaa la rabaa uu shiiku leeyahay wax walbaa oo yacni la kirayn karo ama cayntiisu ay baaqi tahay ijaaradiisu waa ansaxaysaa haddii lagu qadaro manfacadiisa laba arrin mid ka mid a imaa in muddo lagu qadaro ama camal lagu qadaro in muddo lagu qadaro wakti xadidan la sheego ama camal laysla yaqaano la sheego qofkaasi uu qabanayo wa iطlaaquhaa kirada ama ijaarada iطlaaqeedu yaqtadii wuxuu keensanayaa buu yidhi tacjiila اlujra kiradii in la dedejiyo ilaa an yushtarada ta'jiilu ilaa in la shardiyo dibdhig mooyaane markaad tidhaahdo gurigan waa kala kiraysanaynaa ee aada isku waafaqdaan oo aan laga hadlin kirada goorka la bixinaayo asalka waa maxay ma in la dibdhigaa mase waa in la bixiyo asalka waa in la bixiyo asalka waxa waaye in kirada la hormariyo oo lacagta kiradaa la hor bixiyo ilaa an yushtarata ilaa in la shardiyo alta'jiilu dibdhig mooya ilaa inaad tidhaahdo hadda ku sii maayo diban kaa siinaya markaas heshiis waay laakiin haddii laga aamuso asalka waa in kirada la dedejiyo waay walaa tabطulu اlijaaratu ijaarada ama kiradu buri mayso bimowti axadi اlmutacaaqidayni labadii heshiiska gashay geerido yani mid ka mida geeridiisa kiradu ku buri mayso walaa tabطulu اlijaaratu ijaarada ama kiradu ma ku burayso bimowti axadi اlmutacaaqidayn ay bisababi mowti axadi اlmutacaaqidayn labada heshiinaysa mid ka mida geeridiisa sababteed ijaaradu ku buri mayso wa tabطulu ijaaradu way buraysaa bitalafi اlcayni shayga cayntiisu inay baaba'do ijaaradu way ku buraysaa caynta maxaa loola jeedaa shaygii la kiraystay guriga aad kiraysataa dumay gebi ahaantiiba ijaaro ma jiraysaa markaas ijaaro waa buraysaa maxaa yeeley wixii lagu intifaaci laha waa mesha waa ka baxeen wa tabطulu ijaaradu way buraysaa buu yidhi bitalafi اlcayni cayntii inay baaba'do sababteed ijaaradu way ku buraysaa cayntii almustajara la ijaartay cayntii la ijaartay baaba-eedu ijaarku waa ku buraya walaa damaana wax damaanadana lagama rabo cala alajiiri midka wax ijaaranaya ilaa bicudwaanin ilaa xadgudub dartii mooyaane midka wax kiraysanaya ma damaano qaadayo wuxuu kiraysta wixi gaara ilaa bicudwaan ilaa cudwaan iyo xadgudub dartii mooyaane faqradan macnaheedu waxaa waaye ninkaan guriga kiraystay hadduu guriga dumo maasaa damaano qaadayo dumitaanka guriga ninkii guriga iska lahaa ha dhowtima wuxuu leeay adaa deganaay markuu dumaayo adaan kaha rabaa gurigii xaq uma laha inuu yidhaahdo ama gaari uu ka kiraystay gaariga uu ka kiraystay ayaa dhibaata gaartay intii kirada uu ku dhex jiro waa baaba'ay gaarigii ama shilow galay xaq looguma lahan in la yidhaahdo gaarigii adaa kiraystay waa inaad bixiso gaarigii baa wixii soo gaaray maxaa laga soo reebayaa ilaa bicudwaan haddii cudwaan iyo xadgudub uu jiro marka waa laga rabaa culamada qaar waxay ku tusaaleeyeen daabbuu kiraystay daabbadii wa wixii loogu talagalo wax ka tan badan uu saaray waa baaba'day markaa ma lagu leeyahay mase laguma lahan waa lagu leeyahay maxaa yeele tacadiyaa jira xadgudubaa jira laakiin haddaanan xadgudub jirin wax damaanada laguma lahan qofka kiraystay qaala faslu waljacaalatu jaa'izatu waljacaala bifatxi اljiim wa bidami اljiim labadaba waa bannaanta aljacaala waljucaala jiimka waa la godi karaa waana la kordhigi karaa jacaaladana waxaa la yidhahdaa iltisaamu ciwadi macluum calaa camali mucayan inuu qofka laasimsado ciwad ama wax uu bixinaayo la yaqaano laakiin wuxuu ku bixinayaa camal la yaqaan ama midaan la aqoon jacaaladu ayada shardi maahan in la yaqaano wax lagu bixinaayo oo macluum uu yahay shardi maaha sida ijaarado kale ma ah ayadii ijaaradu halkaa waa ku kala duwan yihin jacaaladu waxa waaye qofka inuu laasimsado inuu ciwad bixinaayo laakiin wuxuu ku bixinayaa calىa camali macluumi ow majhuul camal la yaqaan ama mid laga jaahiliya tusaalaheedu waxaa waaye qofkan waxbaa ka lumay neefaa ka lumay markaasuu leeyahay neefkaas iga lumay qofkii soo hela wuxuu leeyahay boqol dollar qofkii soo hela neefkaas iga lumay ee baadida ah boqoluu leeyahay intuu leeyahay waa macluum sooma ya laakiin soo helidda ayada macluum miya intay qaadan karto soo helidda intay qaadan karta macluum ma aha maalinay qaadan kartaa labay qaadan kartaa isbuucay qaadan kartaa mararka qaar waxaa laga yaabaa ninka baadidu ka maqan tahay inuu is yidhaahdo baadidan si loo helaayo ma sahlanaa markaas wuxuu ballan qaadaa lacag badan lacagta badan markuu ballan qaado ayaa baadidu waxaa loogu keenayaa gelin ama saacado kooban oo suug malaynayo siyaan ahayn ayay noqonaysaa wuxuu ballan qaaday waa laga rabaa uma malaynaya inay saa u fududahay laga yeeli maayo waa inuu iska bixiyo wixii lagula ballamay maadaama baadidiisii loo keenay marka soo helidda baadidu ma aha wax macluuma ma aha wax muddo ku xihan ama wakti ku xihan waktigeedu waa dheeraan karaa waana fogaan karaa taasoo kale jucaala la yihahda ijaaro maaha haddana waa la sameeyo aadaa loo sameeya dadka baadida gasha in badan way sameeyaan qofaa wax ka lumaya markaasuu leeyahay qofkii baadidiis baadida iisoo helaa intaasi intaasuu leeyahay qiima u sheegaya macluuma qiimahaas macluumka ayuu ku keenaya hadduu keenana waa in la siiyo wixii lagula heshiiyo wa huwa an yashtarita wa huwa jacaaladu waxa waye buu yidhi an yashtarita inuu shardiyo fii fii raddi daallatihi wixiisa ka lumay wixii ka lumay soo celintooda inuu u shardiyo ciwadan ciwad macluuman la yaqaano ciwadka waa macluum waxa la bixinaya macluum waayo faidaa raddahaa hadduu soo celiyo istaxaqa dalika alciwad almashruuc ciwadkaas la shardiyey ayuu mudanaya qofkii hadduu soo celiyo ama uu keeno baadidii maqnayd istaxaqa dalika alciwad almashruuc ciwadkaas la shardiyey ee la yidhi waa la siinayaa qofkii baadida keena ayuu mudanayaa waana in la siiyo ciwadkii intaas wuxuu uga gaabsaday aljacaala ama aljucaala ayada xukunkeedu ama warkeedu waa kooban yahay ciwadkaasa waxaa la siinaya qofkii baadida soo helay jucaaladuna waa waa mashruuc waay waxaana asal u ah bay yihahdeen culamadu xadiid abi saciidin alkhudri radi allahu canh qisadii ku saabsanayd ninkii boqorka ahaa ama sayidu qowmihi ahaa oo la qaniinay kadibna abu saciid radia allahu canhu iyo saxaabadii la socotay ay ku akhriyeen suurat اlfaatixa oo ilaahay caafiyey subxaana wa tacaala maxaa yeeley waxay yihahdeen haddii la caafiyo ama haddii ninkaan aan inta ku tufno uu caafimaado maxaana la siinayaa markaasi waxay kula heshiiyeen boqol neef oo arigay kula heshiiyeen waa jucaalo waay oo bedelka waxaa la siinayaa ruqyadii ay samaynayeen faslun waidaa dafaca ilaa rajulin ardan liyasracaha tan musaaqaadkii bay u dhowdahay fasligan musaaqaadkuu ka agdhow yahay wuxuu yidhi waidaa dafaca ilaa rajulin hadduu nin u dhiibo ardan dhul liyasracaha si uu u beero wa sharada lahu uu u shardiyo juz-an macluuman qayb la yaqaano oo min raycihaa min raycihaa waa min nataaij min nataajiha waxay soo saarta ka mid a lam yajuz ma banaana wey waidaa dafaca ilaa rajuli ardan hadduu nin dhul u dhiibo liyasracahaa si dhulkaas uu beero ziraacadu waxaa loo isticmaalaa waxaan ahayn geetimiraadka iyo cinabkii iyo wixii la mida kuwaasi qarsi baa la yihahdaa waa la waa la tallaalaa ziraacaduna waa wixii la beeraayo ta taa marka hore wuxuu uga soo hadlay waxay ahayd annaqlu walkarmu soomaayan fasliga hore wuxuu uga hadlayo halkan wuxuu uga hadlayaa almusaaraca waidaa dafaca ilaa rajulin hadduu nin u dhiibo ardan dhul liyasracahaa si uu u beero wa sharada lahu uuna u shardiyo juz-an qeyb macluuma la yaqaano min raycihaa ay min nitaajihaa oo ka mid ah waxa ay soo saarayso arladaasi lam yajuz ma bannaana sabaabku waa maxay waa inay jaa'is tahay waa midda hadda soo maraynay sabaabku waa inay bannaan tahay laakiin cinda shaaficiya ma bannaana wain akraahu iyaaha hadduu uga kireeyo arladii bidahabin dahab aw fidatin ama fida hadduu uga kireeyo ow sharada lahu ama uu shardiya buu yidhi طacaaman macluuman طacaam la yaqaano fii dimatihi asaga dimadiisa hadduu uga shardiyo jaaza waa bannaan tahay طacaam la yaqaan markuu ku leeyahay طacaamkaasi ma aha mid beerta ka soo go-aya beertaas ma aha wax ka soo baxaya in lagula heshiinaayo laakiin cunuu kula heshiinaya inuu siinaayo intaasoo looro maalan raashiya raashin ah jaaza waa bannaan taha buu idan muxuu kala saarayaa wuxuu kala saarayaa kiraau اlardi bidahabi aw fidati aw طacaami cinda shaaficiya waa jaa-is fi lmusaaraca laakiin kiraau اlardi bibacdi maa yakhruju minha cindahum laa yajuuzu ma banaana tafsiilkaasna sawaab ma aha sida sawaabka waxa waaye kiraau اlardi bibacdi maa yakhruju minha inay jaa-istah ama dahab ha lagu kireeyo ama fida ha lagu kireeyo ama طacaam kale ha lagu kireeyo ama wax ka soo baxaya ha lagu kireeyo ha lagula heshiiyo intaba way bannaan tahay waxaana keena inay tafsiilkan geliyaan saa haddeeta soo soo sheegnay ikhtilaafka ka jira bayna alaxaadiid oo qaarna bannaynaya qaarna reebaya ayaga marka si adiladaas ay u jamciyaan shaaficiyadu ayay labadaa u qaybiyeen oo waxay nahyiga ka dhigeen wixii dhulka ka soo baxa wax ka mida in lagu kireeyo qaybta nahyigay geliyeen wixii waxaas ka soo harana waxay geliyeen qaybta bannaan oo axaadiidtu ay bannaynayso laakiin jamcigaas midaan ahayn ayay culummada in badan mareen oo ka mid yaha alimaam الnawowi min ashaaficiya ka mid haddana masaladan waa ku khilaafay wuxuuna sheegay muxaqiqu asxaabi shaaficiya inaysan masaladaa qabin muxaqiqiinta asxaabu shaafici masaladan ma qabaan shaaficiyadu ay in badan qabaan halkaas marka waxaa ka muuqata shaaficiyadu inay iskhilaafsan yihiin fii maa baynahum laakiin sida mashhuurkae madhabka ayaa sidaana sida mashhuurka fi lmadhab waa sida wa ilaa iskuma waafaqsana a'imadoodu waxay xadiidka marka aa ama axaadiistaas ay ku jamciyeen sidaan hadiidta soo sheegnay in lagu fasiraayo nahyiga wixii qarar ku jiro ama khiyaana ay ku jirto o aan macluum ahayn ama haddii ay macluum tahay oo laisla yaqaano oo yani in maxduuda lagu heshiiyo sida nisfi ama rubac ama uluث iyo wixii la mida inay jaa-is tahay oo ay bannaan tahay sidaasaa sawaaba musaaracaduna waa jaa-isa axaadiid fara badanaanu kusoo aroortay inay bannaan tahay والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين